iskahorumaad hubaysan ayaa fiidnimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay kadib markii kooxda al-shabaab weerar ku dhuf oo ka dhaqaaq ay kusoo qaadeen degmadaasi inta la ogyahay saddex ka mid a ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacmay dagaalka wax khasaaro dhimasho ah ma soo gaarin ciidamada dowladda sida wararka bardaale laga helaya ay sheegayaan kooxda al-shabaab dhankooda ma cadda khasaaraha rasmiga ee kasoo gaaray dagaalka hase yeeshee wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa barteeda facebooka kusoo qortay in kooxda al-shabaab weerar gaarmo ay kusoo qaadeen degmada bardaale balse ay kala kulmeen iskacaabin xoogan sidoo kale wasaaradda amniga koonfur galbeed waxay qoraalkeeda ku sheegtay in khasaaro weyn uu kooxda al-shabaab kasoo gaaray weerarka ay kusoo qaadeen bardaale taliyaha qeybta booliiska gobolka baay amiin mad daruur oo aan khadka telefoonka degmada bardaale kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in kooxda al-shabaab ay weerar arbushada kusoo qaadeen degmada bardaale islamarkaana ciidamada dowladda oo xogtooda hayay ay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday manaa waa joognaa amaleeya badaha usoo tureen oo ciidamadan markii markii hore bihiin ay ku jireen diyaaray ahayn waa laiska caabiyey waa laiska xabadeey xabado yar ay soo rideen marka meeshii ay ka imaadeen haddana ku laabteen ciidamadana waa ku raad joogaan ilaa caawo ilaa biri haddii ilaa yidhaahda meelaan meeshii ay galeen waa la gali doonaa haddii ilaa yidhaahda maxaa khasaare ah marka dhinaciina soo idin soo gaaray dhankoodana maxaa khasaare oo jiro wallahi annaga xaggeen wax khasaare ma jiraan wax oo dhaawac ama dhimashoa midna ma jiraan marka ayaga xaggooda kolley hadda habeen waaye kolley beri subxia wixii oo jira la arki doonaa ciidamada oo dhan waxay way ku raad joogaan meelaha banaanka ulilis ciidamada ay ku maqan yihiin marka annaga oo wasiirka amniga dhan hataa banaankan jirna hadda marka haddii la yidhahdo wixii warbixin ay kasoo baxaan ciidamadan kolley saraakiisha ciidankaas wataa kolley beriyaa ka horsugayn haddii la yidhahdo weerarka habeennimadii xalay kooxda al-shabaab ay kusoo qaadeen degmada bardaale ee gobolka baay ayaa kusoo beegmayay xilli degmadaasi muddo saddex isbuuc ay ku sugan yihiin wafdi uu hogaaminayo wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo halkaasi u jooga howlgal lagula dagaalamaya qaadista jidgooyooyin yaala degmadaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo